agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ee maamulka galmudug oo ay weheliyaan gudoomiyaha maxkamadda gobolka galgaduud iyo isuduwaha hay-adda u n d p ee maamulka galmudug ayaa waxa ay si rasmi ah u xarig jareen xarunta xalinta khilaafaadka dadban ee a d r center ee degmada dhuusamareeb madasha xarig jarka uu ka dhacayay waxaa ka hadlay mas-uuliyiintii kasoo qaybgalay xarig jarka xaruntani cusub oo uu ka mid yahay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ee maamulka galmudug tilmaamayna ahmiyadda ay leedahay xaruntani xarig jarka lagu sameynayo iyo sida la doonayo inay ugu adeegto bulshada deegaanada maamulkaasi galmudug runtii maantay waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in aan maaragtay ka soo qayb galno oo aanu goobjoog ka ahaano xarika jarka xarunta xalinta khilaafaadka ee degmada dhuusamareeb runtii howl si casriga loo dhisay oo ka kooban xafiis iyo howl ka kooban oo isku dhex dhisan looguna talagalay in odayaasha iyo hadduu ilahay kuu sumaagolyahay culummada iyo dadka maaragtay akhyaarta ah oo ka shaqeeya arrimaha xalinta khilaafaadka ay ku xaliyaan kiisaska kala duwan ee maaragtay madaniga ah oo ay ugu xaliyaan si sulux ah sidoo kale hoolkan waxaa loogu talagalay in ay isticmaalaan maxkamadda qaybaheeda kala duwan hadday degmada ahaan lahayd iyo haddii ay ahaan lahayd midda gobolkaba runtii waxaan aaminsannahay baahi fara badan oo iyo ciriiri fara badan oo ka jiray maxkamadda gudaheeda inuu maaragtay qayb fiican uu ka qaadan doono hadduu alla yidhaahdo wasaaraddu sidoo kale waxaan samayn doonaa qalabayn ballaaran aan ku samayn doona maalmaha soo socda hadduu alla yidhaahdo waxaan rabaa inaan aad iyo aad aan ugu mahad celiyo hay-adda u n d p oo runtii qayb weyn ka qaadatay hawshan in ay maaragtay hirgasho guud ahaanna wasaaradda kala shaqaysa mashaariicda kala duwan oo maaragtay adeegyada cadaaladeed lagu fulinayo oo galmudug ka socota waa u mahad celinaynaa insha allahu garsoorka iyo odayaasha dhaqankana waxaan rajaynaynaa hadduu alla yidhaahdo si saxa oo maaragtay inay u isticmaali doonaan oo uga faa'iidaysan doonaan xarunta xalinta khilaafaadka dadban ee maamulka galmudug laga hirgeliyey ayaa lagu wadaa in dhowaan ay noqoto mid ka howlgasha amuuraha kabarqabka iyo xalinta khilaafaadka soo noqnoqday ee deegaanada maamulka galmudug